magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka dhacay dil loo geystay wiil dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dadka ka shaqaysta magaalada wiilka la dilay ayaa lagu magacaabaa fanax waxaana dilkiisa loo adeegsaday toorey muras oo kala dhex galay gacankudhiiglaha iyo fanax ayaa ugu dambeyn dhaliyey in fanax dhowr toorey lagu dhufto sidaasna oo goobta ugu dhinto mid ka mid ah dadka goobjoogayaasha ee kaaga dhowaa halka uu dilka ka dhacay ayaa warbaahinta la hadlay marka ninkaas waa dhintay fanaxa la dhihi jiray nin wuxuu iska shaqaysto hoteelada iyo labaajooyinka iyo ka shaqeeyo nin aad beledka looga yaqaano u ahay ninkaas allah u naxariisto waxaan leehay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ninkaas waxaa lagu dilay hubka nooca loo yaqaano toorida dhiiggiisa hadda gadaashaydaanu quman yahay waxaa lay sheegay in dilkaas uu ka dhashtay biyo meeluu waraabinaya biyo yaroo gaaray u ka dhashay ninkii macnaha oo tooriyda ninka ku dilaa biyo gaareen kabacdii wuxuu dhahay biyaha adi gaarsiiday adiga ismaandhaaf aa ka dhashay meeshaas markaasna maynan helin dad kala celiye iyo fursad macnaha kala celin maynan helin marka meeshaas shaydaan baa ka shaqeey mar ninkaas dhintayna allah u naxariisto dilalka nuucan ah ayaa muddooyinka ugu dambeeyey waxay ku soo badanayeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan dalka iyagoona badankood ka dhacayay meelaha ay joogaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka